toddobaadkan waxaan barnaamijka ku waraysanayaa cumar cabdirashiid cali sharmaarke ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya islamarkaana hadda ka tirsan mudanayaasha baarlamanka aqalka sare ee dowladda soomaaliya kusoo dhowo barnaamijka mudane waxaad tahay mudane ka tirsan aqalka sare ee baarlamanka horey waxaad usoo hogaamisay xukuumaddii tan ka horreysay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalalka carabta waxay u muuqataa inay hadda kor usii kacayso soomaaliya mowqifka ay iska taagtay markaad eegta iyo xiisaddan sidee wax kugu muuqdaan runta waxay u muuqataa in ummadda soomaaliyeed maslaxadeeda iyo dalka kan soomaaliyeed maslaxadiisa aysan marna ku jirin meeshii hadda ay xukuumaddu positionka ay qaadatay ee dhexdhexaadinta ahaa meesha tan runtii waxa ay tahay waa afar dowladood iyo hal dowlad oo yar haddaan dhahno annaga yaan xilin la lahayn ilaa lixdankii ilaa todobaatanki ilaa siddeetankii iyo waxay ka dambeeyey ilaa waktigan hadda aan joogno runtii annaga saddexda wadan oo carab aan isugu dhownahay ama xilin la lahayn hadday noqoto dowlad iyo hadday noqoto bulshada soomaaliyeed waxay ahayn sacuudiga imaaraadka iyo masaarida in marka runtii ayaga markii ay ahayd inaan runtii la istaagno oo aan ku qadarino wixii ayna taleen dowlad ahaan iyo dad ahaan iyo bulsho ahaan iyo inta hadda soomaaliyeed ku dhaqan dhulalkaas ee runtii ku haysta maslaxad ama maslaxadeena dhaqaale ee xoolaha dadka dhoofiya ahaato ama tan amnihi ahaato yacni in waxay ahayd annaga runtii aan maslaxadeena waxay ku jirtay inaan sacuudiga iyo runtii imaaraadka iyo masaarida dhinacooda aan aadno qatar hadda annaga dowlad ahaan weli baa leedahay waxaan umalaya dowlad ahaan wax badan oo dowladda ay tagto ma jirin waa jireen shaksiyaad ay gacan qabatay iyo xarakooyin ay runtii wax siisay laakiin dowlad soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed iyo marna uma soo gurman sida saddexdan dabxad ugu soo gurmadeen marka horta waxay ahayd annaga labada dhinac markaan fiirino dhinacan ayaa horta maslaxadeena ku jirta soomaaliya bulshadeeda iyo soomaaliya shacabkeeda iyo dowladnimadaba ku jirtaa waa gartay inta aanan wax kaa weydiinin dalka qatar laf ahaantiisa soomaaliya mowqifkan hadda ay qaadatay ma waxaad u aragtaa inuu yahay mid qar ka ridaya oo dalka dhibaato u horseedaya dhinaca amniga haddii laga hadlayo iyo dhinaca dhaqaalaha haddii laga hadlayaba
runtii waxa weye haddii hadda meesha ay yidhahdeen waa istaagno waxaa loo arkay inay yihiin meel ay runtii la safteen dhinaca qatar ayaa loo fasirtay arrintaasna annaga runtii waxay nagu tahay xoogaaya dhib maanta in saas naloo arko anagu waxaan ubaahannahay dalal runtii soomaaliya gacan qabta maalgeliya mustawo soo gaarsiiya maaragtay dalka kan uu asaga khayraadkiisa ka faa'iideysan karo isku tashan karo marka annaga dan noomaha saameynna waa nagu yeelanaysaa positionka hadda la taagan yahay marka waxaan runtii arrintaasi aan jeclaysan lahaa inaan inaan talo gaarsiiyo dowladda iyo xukuumadda iyo madasha hadda fadhido in arrintaas runtii dib looga firsado dib go-aankaa loogu noqdo arrintaanna runtii maslaxadda soomaaliya meesha ku jirto ee ah dhinacan in markaa la qabto waayahay laakiin dadka qaarkood waxay leeyihiin ka sokow in arrintan dhexdhexaad laga noqdo soomaaliya waxaad la socotaa dalka turkiga inuu wax weyn u taray sanadihii ugu dambeeyey waxyaabo la taaban karo dabcan turkigu waxa uu hadda la dhinac yahay dalka qatar marka haddii qatar la jaro laf ahaanteeda soo soo culays kale oo siyaasadeed oo dhinaca turkiga ah soomaaliya kuma soo wajahnay kula tahay meesha tan horta hadda waxay tahay turki iyo wadamadan maaha waa qatar iyo wadamadan xaalka waxa u dhex taagaya annagana inaan hadda turki u fiirino inay tahay arrin ayagana qayb ka ah dagaalkan iyo waxaan dhibkan ma ahan runtii turki iyo dadkan isla haystaan marka annaga inaan ku fiirino inaan turki soo dhexgelino arrintan iyo doodan annaga waxay la tahay arrin meesha ool inaysan ahayn ee loo baahan yahay runtii arrintan inaan ku miisaanno habka ay tahay ee qatar iyo afartan wadan oo kale oo carabta sacuudiga imaaraadka iyo masar iyo baxrayn ay ishayaan ay tahay ma dadkan ishayaan annaga dhexdooda ka hadlayna dowlado kaleeta hadda kama hadlayno maogta waayahay laakiin dowladda soomaaliya hadda marka la eego mowqifkan inay qaadato oo ay la safan weydo sacuudi arabiya iyo dalalkii muddada dheer ay xiriirka lahaayeen maxaa keenay kula tahay sababtu maxay tahay wallahi de dadku anigu hadda ma rabo sabab inaan shekuleed gareeyo arrin aanan hadda meesha odin laakiin runtii anigu waxay la tahay in talasho talo badan la geliyay ahayd inta aanan go-aankaas la gaarin waa arrin masiiri ah oo runtii shacabka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed iyo dadka hadda ku dhaqan dhulkaas xiriirka la leleeya xiriirka amni tan dhaqaale kulli saameyn ku yeelanayso marka waxay in taladaas la badiyo go-aankaas intaan la qaadan hadday qaateenna hadda waxay la tahay weli fursad waxaa furan in dib loogu noqdo oo runtii annaga meesha aan isleenahay maslaxadda soomaaliyad oo ku jirta inaan raacno soomaaliya waxyaabaha ay ay ay faa'iido ku qabto marka la eego dalalkan sacuudiga imaaraadka iyo masar haddii la eego dhinaca dhaqaalaha iyo haddii la eego dhinaca siyaasadda ee aad is leedahay culaysyo ayaa lagala kulmi karaa maxaa ka mid a maadaama muddo dheer aad dabcan ka warhayso xiriirada siyaasadeed ee soomaaliya iyo dalalka carabta runtii hadda annaga masar iyo imaaraadku labadaba dhinaca amniga gacan weyn naga siinayeen sacuudiga wuxuu gacan naga siinaya hadda oo madaxweynaha markuu hadda tegay xataa ay ballan qaadeen lacago aada u fara badan ay ku qabayaan dalka dib u dhiskiisa oo dhan waxaasoo dhan waa waa waa istaagayaan saameyn bay ku yeelanaysaa waxaa ka daran hadda soomaaliya oo dhaqaalaheeda meesha halbuulaha u ahayd waxay ahayd xoolaha soomaaliyeed hadda waa maqlaysaa xoolihii inay yidhahdeen ethoobiyan ka qaadanayna iyo dhulkaasan ka qaadanayna runtii waxaasoo dhan waxay ku yeelanaysaa brita saameyn dadka soomaaliyeed imasoo baadiyaha jooga miyiga jooga xoolihiisa mar kasta sano kasta marka xajka la gaaro uu wax ka helo kulli waxaasoo dhan waxay ku yeelanaysaa saameyn marka arrimahaas runtii in waxa weeye dib looga noqdo oo runtii tala ahaan arrintaas maaragtay meesha saxda ah la maro waayahay wax tala ah oo aad u gudbiseen ma jiraa dowladda ama cid idinla soo xiriirtay markii khilaafkan siyaasadeed u curtay
runtii waxaa hadda gaar ahaan aniga ila soo xiriiray ma jirin laakiin runtii dadkii aan la hadlo dhan kullay aniga taladayda waa siinayay waxay la tahay mar kasta in sheekada noocan haddii laba dhinac la fiiriyo haddii la fiiriyo annaga dadka aan xiriirka leenahay ilaa xiriirka aan leen weligeedna la fiiriyana ma ayna noqon karin dhexaad dadkan ayaa masaxadana ku jirtay arrimaha laga hadlaya argagixisada iyo xagjidka arrinteedana waa arrin dalkeena hadda maantada la joogo dhibaato uu u marayo ayada ruuxeeda waxay maadaama arrimahaas ruuxeeda laisku haystay in annaga aynan arrimahaasoo kale dhexdhexaadka ma noqon karno oo arrimo maarata u baahan in qofkii lagu eedeeya runtii uu kasoo baxo uu caddeeyo insa waxaan ku jirin marka waxay la tahay talo badan ma jirin talo badan oo haddana loo tustina ma jirin laakiin waxay la tahay weli fursadda waa furan tahay in arrintaas inta lagu noqdo review laga galo ama maslaxadda soomaaliyeed la fiiriyo meesha ku jirto aniga aan qabo inay tahay runtii dadkan sacuudiga iyo imaaraadka iyo masaare waayahay mudan xildhibaan haddaan eegno dhinaca kale arrimahan inta badan laga hadlayo ee lagu eedeynayo dowladda qatar ee ah inay argagixiso xiriir la leedahay arrintaas adiga ma qabtaa anigu hadda toosa ma eedeynaya laakiin kulleyba waxaa muhiim ah in waxyaabahan jiro oo hadda eedahan socdo oo dhan in wax laiska yidhaahdo oo wax laga yidhaahdo iyo dadka hadda laleeyahay dadka qaarkiis meeshay ku nool yihiin hadday yihiin dad xiriir hadda ayaga waxaan umalaynayaa ilaa lix qofood inay yidhaahdeen lixdaas qofood weye waxa dadka khatartaa ayagana waa ilaalina waxyaabahaasoo dhan runtii waxay u baahan tahay hadda aniga kuma soo koobi karaa waraysiga lakin waxay u baahan tahay runtii in la gudo galo in dib loo fiiriyo runtii arrintan xagjirnimada ah waa in dunidu inta isaga timaado meel lagu soo wada jeedo mudane baarlamaanka ka tirsan aad tahay dowladda soomaaliya iyo xukuumadda hadda uu hogaaminayo xasan khayre muddo kooban ayay jirtaa ilaa iyo hadda maxaa kuu bildhaamay oo aad dhihi kartaa xukuumaddani waxbay qabatay ama waxbay ka gaabisay runtii horta sideeda waa dadaaleysaa dadaal waa ka muuqdaa inay wax qabtaan waa runtii niyadooda aad ba wanaagsan tahay dadaalka waa wadaan waa rajeynaya horta hadda wakti la jajgarayn karo weli lama joogo sababtoo ah xukuumadda waktiga u baahan tahay inay hesho oy wax runtii siyaasadeeda ay ku sheebgarayso kuna fuliso marka runtii wakti bay u baahan tahay in dadku runtii dalku in lala shaqeeyo oo ayaga runtii sidii loo gaca qaban karo waxa weye dalkan waa ogsoon tahay xukuumadda waxa ay ku shaqaynaysa iyo iyo imkaaniyaadka ay ku shaqaynaysa imkaaniyaad runtii dhamaystiran dalka dhan ay wax ku tari karaan ma aha in gacan la siiyo runtii anigu waa la tahay inay muhiim tahay waxa kaloo laakiin ayagana laga rabo hadda waktiga la joogo waxay ka dambeeya waxa weeye inay isjaah yacni jid jeexan oo dhinaca siyaasadda ah iyo dhinaca amniga ah midka amni waxaan umalaynaya waa socdaa hadda madashii iyo iyagaa ka wada hadlaya amnigii sida lagu heshiinaa siyaasadda amni amnigu waa process processku waa sahlan yahay in la sameeyo siyaasadda amniga ee runtii sida loo sameynaya amniga wey waxaa horta muhiimka ah loo baahan yahay inuu dalka intuu isaga yimaado ka heshiiyo hadday ku jiraan madashi iyo dowladdii dhexe iyo runtii dowlad goboleedyada ay ka wada hadlayaan waa rajeynaya inay runtii is-afgarad wanaagsan ay arrintaas ka gaaraan laakiin arrinta siyaasadda ayaa waxaa loo baahan yahay iyadana runtii in jid la jeexo afar sano wakti badan ma aha waxa hadda la sugayaa waa in xisbiya la sameeyo sidii hal qof hal cod doorasho dalku u geli lahaa dastuurka loo dhamaystir lahaa runtii ani waxaan qabaa inay xukuumaddan dhinac ka nasiib badan tahay sababtoo ah statekii la dhisayay iyo waxyaabahaas xooggeedii annaga qabanay oo maaragtay dhismihii stateska hadda waxaa loo baahanya sida loo tageyn lahaa stateskaas adigu dhawaan la dhisay iyo tayadooda iyo iyo sidii loogu dejin lahaa maamulka hab meel degmo ilaa degmada loo gaarsiin lahaa sababtoo adigu dee doorashato haddo degmooyinka waxa doorashada qabanaya ilaa iyo sidii adigu devolution of power waxay dhahaan ama awoodda in degmada la gaarsiiyo la jeexana jidkii siyaasadeed ee dalkan ku gaari lahaa hal qof hal cod waxay tahay arrintaas in xukuumadda iyo dowladda looga fadhiyo inay runtii hadda aragti ka keenaan arrintidaasna runtii baarlamaanka iyo walakeeni doona looga hadli doonaa dastuurka la dhamaystiro runtii dib weysiinta laga hadlayo waa fiican tahay in la sameeyo soomaali inay dahosiiso wax weyn ayaa uga qabsoomaya waxba uga lumeeyaan marka waxay la tahay waxyaaba badan oo hadda tan siyaasadeed ee ah planka iyo visionka dowladda runtii waxay la tahay in waktigeeda la joogo ee xukuumadda keeni lahayd dabcan baarlamaanka muddo dhow ayuu furmi doonaa waxaa jira mararka qaarkood warar badan oo qaarkood aan la hubin oo sheegaya in mudanayaal barlamaan aysan ku qanacsaneen habka dowladdan hadda ay ku socoto iyo siyaasadaheeda inaanay caddayn xubnahaas adiga qayb ma ka tahay maya haweenata qayb kamidii runtiina ma qabo hadda xubno barlamaan oo hadda waktigan la joogo oo runtii ka shaqayn karaa xukuumaddan in wax adigu laga keenayo waa qalad seeda tahay xukuumadda waktiga ubaahan tahay in la siiyo mideeda kaleta ayn gacan ayagaa ubaahan runtii hadda waktigan gacana la siiyo mideeda kaletana mar kasta waataan wasaaraha markaan ahaa iyo aan mar kasta kash aan ka hadli jiray in xasiloonin siyaasadeed la helo way dalkan runtii haddii hadda ay noqoto dalka in xasilooni daro siyaasadeed dhacdo meesha iyo meel ka darana ku noqonayna marka waa muhiim in maaragtay muushinidaas iyo yani aysan noqon wax maaragtay loogu tagala xukuumad in waridii iyo wax lala xisaabto ma waxa lala maarata laakiin in runtii dhinacaas laad anu ma qabo waayahay laakiin dhinac kale haddaan su-aal ku weydiiyo isla tan ka agdhow soo lama odran karo cumar cabdirashiid maadaama uu saaxiib dhow la yahay dalalka carabta oo imaaraadka uu ka mid yahay dalalkaas waxa uu ka shaqaynayaa sidii dowladda lagula xisaabtami lahaa mowqifka ay hadda qaadatay ee dhexdhexaadnimada ah
maya runtii aniga hadda maslaxadda soomaaliyeed anigu sideeda xubtaa weli hadda siyaasadii waan ku jira xildhibaan oo adadna waan matalaa runtii saameynta ay ku yeelan kartaa dadka iyo dalka ayaa wax kasta nooga daran ma jirto wax dalkan mar kasta dantiisa iyo ayaa loo horumarinaya iyada dantaasa laga hadlayaa taasaan runtii maarata saameyntaas iyo dhibka maanta soomaali u imaan karta way wax hadda aan ka hordegeyna aan leenahay wardub ha loogu noqdo ha laga fiidsado waa fiican tahay qofku dalal iyo dad iyo kulli waa la noqon karaa xidid waa la yeelan karaa waxuna maaha runtii soomaalina hielay u baahan tahay hielo waxay u baahan tahay dowlad u dhowr ah in runtii intay u istaagaan dalka kan la maalgeliyo la gaarsiiyo meel asaga khayraadkiisa intuu la soo baxo uu isku tushan karo muddaba waxaa taagnaa heshiiskii muranka badnaa dhaliyey ee dhex maray sharikadda d b world ee laga leeyahay dalka imaaraadka iyo somalilan mararka qaarkood waxaa la sheegaa in heshiiskaas xukuumaddaada iyo gaar ahaan adiga aada lug ku leedahay maxaa ka jira arrintaas
wax ka jira ma jiraan waxaa way haatee annaga runtii heshiiska d b worldna heshiis ganacsi iyo dhaqaale u ahaa horta muxuu ahaa oo oo ay wada galeen markaas somaliland iyo imaaraadka ama puntland iyo imaaraadkaba marka waxba labada toono waxba ay kuma yeelan lahayd arrinta kaleetoo laleeyahay lasla dhex maro military bayska military ee berbera iyadana runtii annaga bayskaas military waxaaba la siixayba march markaan ka tagnay annaga kursiga ayaa somaliland ay siixday waxay la tahay hadda xukuumaddan iyo dowladda madaxweyne farmaajo iyo ra-isul wasaaraha xasan khayre ayaa runtaas arrintaasi ogu taallaa annaga wax lugaan ku lahayn iyo wax annaga aan markaas aan aan ka geysan haweenaata ama aan runtii ku lahayn talo ma jiraan waayahay ugu dambeyn dabcan muddaba fasax ayaad ku jirteen mudane barlamaan oo aqalka sare ka tirsanaad tahay deegaanadaadii ma booqatay mise sida xildhibaanada qaarkood lagu eedeynayo meelo kalead ku mashquushay maya runtii hadda deegaanadii weli ma booqan adigu haddii la yidhahdo wixii september ka dambeeyey baan rajeynaya inaan haddii la yidhahdo tago oo aan arko dadkii la fadhiisto insha allahu wa de waa muhiim dalka in runtii la booqdo deegaanada la booqdo dadkao dhan laga warhayo runtii xaaladda loo kuurgalo siyaasadeed iyo tan amni ee dalka ka jirta waan rajeynaya insha allah in markii hadda september meelahaas la gaara aan aado deegaanadii iyo dhulkii dadkii soo fiiriyo insha allah aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga mudane cumar cabdirashiid aad baa ugu madan tahay ridwan waa maadsantahay walaal intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey cumar cabdirashiid cali sharmaarke inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo